kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha iskuba gabagabay ahaanba barnaamijka waxaanu ku faaqidaynaa ciyaaraha horyaalka dalka sbain oo laba toddobaad ay kooxaha dalkaasi ka nidsanayeen ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalka dalkaasi iyadoo sanad walba xilliga ciidda masiixiga fasaxa ay waddamadaasi ku jiraan ay horyaalka dalka sbain iyo weliba horyaalo kale oo qaaradda yurub ka mid ah ciyaaraha laga naso haddaba barnaamijka ayaa qaybta dambe waxaanu ku falanqayn doonaa waxyaabaha laga filayo kooxaha real madrid iyo barcelona iyo weliba atletica madrid iyo arrimo kale oo la xidhiira horyaalkaasi hase ahaatee marka hore aanbal guudmar ku sameeyo kulamadii maalintii sabtida iyo axadda la ciyaaray ee dib isugu soo noqoshada horyaalka dalkaasi sbain kooxda atletica madrid ayaa gurigeeda saddex iyo halka ga badisay levante safiya hal iyo eber iyo saltafiga ku qabatay elegina laba iyo laba bareejo ah waxay isku agdhaceen kooxda falareal deportiva la carunia hal iyo eber ayay uga badisay atletica bilbaw malaga oo gurigeeda ku ciyaaraysa almeria ayaa laba iyo hal ugu awood sheegatay habeenkii xalay ahaana kooxaha gitave iyo real fayacano oo kulmay laba iyo hal waxaa ku badisay kooxda real fayacano valencia waxay guuldarro lama iloobaana dusha u saartay kooxdii real madrid oo laba iyo hal ayaa lagaga badiyey espanyol ibar ayaa laba iyo hal iyadana kaga badisay waxaadba moodaysaa horyaalka dalka sbain toddobaadkan in laba iyo hasha laisu deganaa oo laba iyo hal kooxuhu inta badan iskaga badinayeen real sociedad ayaa la yaabkii toddobaad ka dhigto tababarihii kooxda manchester united laga buriyey david moyes waxa uu hal iyo eber kaga badiyey kooxda barcelona haddaba kooxdaasi barcelona guuldarrada dusha loo saaray iyo weliba real madrid laba iyo hasha lagaga badiyey ayaan inta badan diiradda ku saarayna barnaamijka waxaana barnaamijka martiigu ah faarax bulu oo ah weriye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada minneapolis ee faarax kusoo dhawo marka hore barnaamijka waa mahadsantaa muscad saaxib waa ku dhawa faarax habeenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray kulamada aan hadda kasoo warramayay hase ahaatee labada kulan oo dhibcahoodu inta badan ay isku xirnaayeen real madrid iyo barcelona haddii aan si gaara ufiirino hore ayaa kooxda real madrid ay u lagaga sii badiyay oo kooxda barcelona iyadoo og in real madrid laga badiyey ayay la ciyaaraysay xilligii dambe ee habeenkii xalay waktiga soomaaliya marka maxaa ku dhacay oy barcelona kaga faa'iidaysan weysay in kooxda real sociedad waana ognahay inaanay barcelona ku awoodi hayn inay ka badiso o weliba hal iyo eber lagaga badiyay barcelona waa mahadsan tahay mascad runtii waxaa la dhigi karaa kooxda real sociedad xalay waxay ay ciyaartay ciyaar la dhihi karo badiyaha ayay ku dagaalantay runtiina natiijo fiican ayay ka gaartay kooxda barcelona ciyaarta ay la ciyaartay waxyaabaha la dhihi karo way ugu weynyihiin kulankaas oo oo natiijada aysan filanin barcelona ee kala kulantay waxaa kamid ahaa ciyaaryahanada waaweyn oo runtii tababaraha barcelona louis enrico uu geliyey binjiga sida messi iyo naimer iyo alfas oo uu ku sheegay in ay qaateen tababar ka yar ciyaartooyda kale maadaama ay fasax ugu maqnaayeen latin america islamarkaana ay duulimaad dheer oo maaragtay flight dheer oo ciyaartooyda kale aysan safar noocaasa diyaarad ugu raacan ay ku raaceen waxa uu sheegay inuusan riski gelin karin ama khatar maadaama ciyaartooyda jirkooda uusan uusan la qabsan tababarkii xooga badnaa oo kooxdu ay qaadan jirtay toddobaad kasta runtii taas ayaana sababtay iyo binjiga ciyaartooyda uu geliyey ciyaarta qaybtii hore markaan fiirsanayna fursado fiican ciyaartooyda way abuureen laakiin runtii waxaa ka muuqatay real sociedad inay ay aada iyo aada u dagaalamaysay dhibcahana runtii real sociedad waxay u ahaayeen dhibco muhiim ah maadaama ay ay kaalinta saddex iyo tobnaad horyaalka uga jirto oo ay leedahay xilligan caawa ay leedahay sideed iyo toban dhibcood marka waxaan isleeyahay arrinta ayaa ugu muhiimsaneed guusha ay ka gaartay barcelona ciyaartooyda benjiga la geliyay waya dabcan goolka barcelona xataa mid wuxuu ahaa tabaruco iyagaa iska dhaliyeen oo xataa kooxda real sociedad mar helin oo jordi albo difaaca ka ciyaarayay ayaa ugu deeqay real sociedad goolkaasi sidaas haddaan kaftanka ka dhigo sida kale dhinaca kale real madrid iyadana waa laga badiyey oo dabcan real madrid waa waayahan calankeedana babanayay ninkii ronaldo ahaa iyo kooxdiisa lama celin karinba iyana maxaa haleelay valencia siday ku suura gelisay inay barcelona aan idhaahda inay real madrid oo maalmahan la hollin waayay ay bareega u qabato runtii real madrid iyadana waxaa laga jebiyay xalay scoor xoog leh sababtoo ah laba iyo labaatankii kulan ee ugu dambeeyey lagama adkaanin waxaana muuqatay valencia qudheedu inay iyaduna ay dagaal xoogle ugu jirtay inay ciyaartaasi guul ka gaarto maadaama ay hadda ku jirto kooxaha ugu horeeya oo oo afarta ah horyaalka inta ugu sareysa ku jirta marka waxaan isleeyahay ciyaartaasina waxayd ciyaar u muhiima iyadana real madrid qudheeda ciyaartooyda qaarkood way way maaragtay waxay ku jiraan fasax sidaas oo kale ah inkastoo ciyaaro saaxiibtinimo ay dubai kula soo ciyaartay ac milan haddana waxaa la dhihi karaa maadaama sanadka cusub uu bilowdo koox walba waxay ku jirtaa ololo xoog leh oo ay ku dooneyso in sanadkan ay uga faa'iideysato sidii ay ama koobka u haran lahayd ama ay kaalin fiican runtii uga soo qeybgeli lahayd waayo wax walba way isbedelayaan ciyaartooyda qaar markaa fiirsi xitaa waxaa ku jira ciyaartooy kooxa waaweyn ay doonayaan oo ciyaartooyda valencia ka tirsan marka weli inkastoo suuqu furan yahay haddana waxaa la dhihi karaa niyadda ciyaartooydana aaday u wanaagsan tahay kooxaha qaarkoodna runtii waxay ku jiraan kambeyn xoogla
aadaad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa faarax bulu oo ah wariye ku sugan magaalada minneapolis si gaarana ciyaaraha isha ugu haya aadaad umahadsan tahay faarax dhegeystayaal barnaamijkii faaqiraada ciyaaraha toddobaadkuna waa naga intaasina kulan dambe waa maxamuud muscadowedala sidaayo